بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحن كل حجرنا ولي ترجمدي إمام ابن كثير رحمه الله تعالى ما دام أنه نري سجان اعتمادنا قصص الأنبياء وأن أغانا ابن كثير ترجمدي iyo waxyaalaha muhiimka aynu uga baahannahay waxaynu ka soo hadalnay inoogu dambeysay mualafaadkiisii qodobka waxaan kaga hadlaynaa taskiyat alculamaa culummadii ammaantay libni kathiir raximahu allahu tacaala macnaha culummadu waxaa jirta wax layaha taskiyat alculamaa culummadu ninkii caalim ah oo wanaagsan oo caqiidadiisa iyo manhajkiisa iyo dariiqiisa lagu kalsoon yahay way ammaanaan oo way taskiyayaan oo macnaha taskiyadu waxay ka soo horjeedaa jarxiga qaarna waa la jarxin jiray ragga oo ninkii ama caqiidadiisu xumaato ama waxa weeye khilaafa ama bidca la yimaada waa la jarxin jiray ajarxu watacdiil baa la yidhahda marka qofka muslimka waxaa la rabaa weliba khaasatan daaliba cilmiga qofka uu cilmiga ka qaadanayo inuu garanayo waxa weeye madhabkiisa caqiidadiisa waxa weeye dariiqa uu ku soconayo dacwadiisa inuu garanayo marka imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waxa uu ahaa min a'immati ahlisunna waljamaaca min a'immati salafiya a'immadii salaf asaalix ridwaan ullaahi calayhim oo atbaacu salaf noqday ayuu ka mid ahaa wayna ammaaneen marka culummadii kuwii wakhtigiisa joogay iyo waxa weeye kuwii ka dambeeyeyba turjumada u sameeyey aad bay u ammaaneen oo waxa weeye wanaaggiisa iyo caqiidadiisa iyo inay caqiidadiisu ahayd caqiida saxiixa salafiya waxay ahayd aad bay u ammaaneen waxaynu soo qaadanaynaa marka isku dheerayn mayno saddex caalim oo waxa weeye mid walba ereye ka yiri ayaynu wax yar soo qaadanaynaa ma rabno inaan dheerayno ugu horrayntii imaamu dahabi raximahu llahu tacaala markuu tarjumada u samaynayo aad buu u ammaanay oo wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa imaam qudwa nin lagu daydo oo waxa weeye mufasira oo muxaditha oo baarica oo mu'arikha oo wanaaggaasuu ku ammaanay marka imaamu dahabina raximah llahu tacaala waa min ahli jarxi watacdiil qofka uu ammaanaa waa qof uu dhinac walba ka eegay oo waxa weeye ku kalsoonaaday wuxuu leeyahay kutubtiisii iyo fataawadiisii isagoo nool bay meel walba ka dhacday oo ummaddu ay talaqad ummatu bilqabuul ummaddu wanaag kala kulmeen idan marka taskiye aad u fiican buu ka sameeyey imaamu dahabi raximahu llahu tacaala oo ku ammaanayo culummaduna ma iska ammaanayaan qofka waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum shuhadaau llahi fi lardi waxaad tihiin buu yidhi nebigu markuu saxaabada la hadlayey shuhadaau llahi fi lard dhulka ayaad waxa weeye markhaanti baa tihiin waxaana xadiidkaasi ku yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo meel fadhiya saxaabadii la fadhiyaan ayaa janaase la soo mariyey markaasay ammaaneen oo yidhahdeen qof wanaagsan buu ahaa qof khayr badan buu ahaa cibaado iyo wanaag bay ku ammaaneen markaasuu nebigu wuxuu yidhi wajabat waa waajibta nin kalea la soo mariyey waxa weeye ma ay ammaanina shar bay ku sheegeen janaase kalea la soo mariyey shar bay ku tilmaameen nebigu wuxuu yidhi wajabat rasuulku waa la weydiiyey markaa waxa rasuulku ilaahay maxaa wajabadaa noo sheeg maxay tahay macnuu wuxuu yidhi antum shuhadaau llahi fi lard dhulka markhaanti baa tihiin qofkaa hore waxaad ku ammaanteen wanaag iyo khayr jannaa u waajibtay kaa dambana waxaad ku ammaanteen shar iyo dhib naar baa u waajibtay marka dadka maanta jooga oo qofku markuu dhinto ha la ammaano wanaag ha la sheego maya taa waxba tari mayso qofku waa inuu marka hore ahaa qof wanaagsan nama raba carabka keliya niyadda iyo qalbigaa la rabaa waa inaad ictiqaadsan tahay qofkan inuu qof wanaagsan ahaa waxa la isku ammaanayana waa caqiido iyo manhaj iyo waxa weeye cilmi iyo dacwo iyo wanaag ayao waxa weeye lagu ammaanay a'immada lagu ammaanaa ee ma aha adduunyo waxa lagu ammaanaya iyo waxbuu qabtay iyo waxa weeye adduun buu sameeyey maya waxaa lagu ammaanayaa dhaxalka uu ka tegay waa maxay imaam ibnu kathiir raximahullah dhaxalkiisii maanta waa tan ummadoo dhan ka faa'iidaysanayso oo tafsiirkii loogu noqonayo oo siiradii iyo eh, taariikhdii loogu noqonayo oo wax walba loogu noqonayo waa dhaxal uu ka tegay wey dadkii guryaha dheerdheer ka tegay guryihii waa baabeen laakiin isaga dhaxalkiisu ilaa qiyaami saaca waa dhaxal taagan oon la kala xigin oo qof walba muslima ka faa'iidaysanaya wey raximahu llahu tacaala ilahayna ha ka abaalmariyo dhaxalka iyo wanaagga uu ka tegey iyo khayrka uu nooga tegey sidoo kale ibnu xabiib alxambali marka uu isaguna turjumada u samaynayo waxa uu ku tilmaamaya waxa uu leeyahay kaana imaaman imaam buu ahaa bitasbiixi watahliil xagga cibaadada waxa weeye iyo maaragtay wardiga intaa ilaahay xusayo dikrullah ayaa lagaga dayan jiray buu yidhi imaam buu ahaa xagga maaragtay warac iyo waxa weye zuhdiga iyo adduunyaba nin shaqo kula ma ahayn adduunyaba nin isku mashquuliya ma ahayne nin aakhiro u shaqaystay oo waxa weeye maaragtay ilaahay caabudaya oo carabkiisa intaa dikriga ilaahay ku haya waayo xadiidkii buu garanayay nebigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yazaalu lisaanuka radban can dikri illaah yuunan ka qalalin carabkaaga uuna ka zuulin inuu mar walba ku qoyan yahay oo aad akhriyaysid dikriga ilaahay bitasbiixi watahliili watakbiir marka waxa weeye wuxuu ahaa buu yidhi imaam lagaga daydo xagga cibaadada iyo zuhdiga iyo wanaagga lagaga daydo wuxuu ahaa buu yidhi imaam ay u noqdaan waxa weeye tafaasiirtii iyo wax walba loogu noqdo ayuu ahaa markaasuu markuu zuhdigiisa ka sheekaynayo ayuu wuxuu keenay gabay laba beyda oo uu lahaa imaam ibni kathiir isagu uu tiriyey imaam ibni kathiir raximahullah laba beyd uu tiriyey ayuu waxa weeye ka hadlay wuxuu odhanayaa markaa labadaa beyd waxay odhanayaan ibnu kathiir baa waxa uu yidhi tamuru bina alayaamu tatraa maalmihii ayaana soo maraya oo waxa weeye maalin walba cumrigayagiibaa socdo oo maalmihii baana soo maraya waayo maanta markay dhammaato waa cumrigaagii qeyb ka tegey wey waan kugu soo noqonayn waa qeyb tegey wa sida u lahaa imaam cali ibn abi aalib raximahullah su u lahaa waxa weeye gabay laga wariyo hameenka iyo maalintu waa ka raaxilatayni waa laba rakuubood saaran tahayo mid waliba kuu dhoweynaya qabriga marka maalintii waa dhammaatay hameenkii waa dhammaaday cumrigaagii waa tegey labiiyo toban saacadood baa tagtay haddana labiiyo toban saacadood baa tagtay waa cumrigaagii oo la tirinayo waa inaad marka ku xisaabtantaa akhil muslim inuu qofku ku xisaabtamaa la rabaa cumrigaagan wuu socdaaye maxaad kaga faa'iidaysanaysa marka wuxuu yidhi tamuru bina alayaamu tatraa si badan bay maalmihii noo soo marayaan wa inamaa nusaaqu ila alaajaali waalcaynu tanduru wuxuu yidhi waxaa naloo kaxaynayaa oo naloo sii wadaa oo aan u sii dhowaanaynaa geeridii qabrigaan u sii dhowaanaynaa oo maalin walboo naga go'day cumrigayagii daqiiqada ka go'an weeye qabrigaa naloo dhoweynayaa buu yidhi walcaynu tanduru indhuhu naftuna waa aragtaa oo indhahaagii waa arkayaan inuu cumrigaagii maalin walba isbedelayo oo soo dhammaanayo waad u jeedaa haddana ku cibro qaadan maysid miya qofka caqligale waa qofkii ku cibro qaata kaan caqliga lahaynna waa kan iska orda oo waxa weeye aan ku cibro qaadan weeye marka kuu soo noqon mayso ee waa inaad ku dadaashid markaasuu haddana waxa uu yidhi falaa caa'idun daaka shabaabu aladii madaa ma soo noqonaysa buu yidhi shabaabnimadii iyo dhallinyaranimadii tagtay ma soo noqonayso walaa zaa'ilun haada almashiibu ciradan iyo dacfigan iyo gabowga nagu dhacayna mid dhammaanaya ma aha dee qabrigaa lala gelayaa mar haddii cira kaa soo baxdo oo aad weynaatid hadde waxaad usii socotaa qabrigay kula gelaysaa ma dhammaanayso oo ciradii kaa bi'i mayso laakiin markii horead shabaab ka ahayd oo timuhu madoobaayeen timihii waa isbedelayaan waqad sadaqa allahu subxaana wa tacaala markii uu fii suurati ruum allah subxaana wa tacaala ku yidhi huwa aladii khalaqakum min dacfin huma jacala min bacdi dacfin quwa huma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba balu fiirso allah waxa uu yidhi allah waa kii idin abuuray idinkoo daciifa markaa hooyadaa ku dhashay ilmo yar baad ahayd oo sidix ah oo halkaa haddii la dhigo aan quraanjada iska celin karin oo daciifa waxna cuni karin waxna qabsan karin waxna iska hagaajin karin baad ahayd oo waxa weeye halkaasaa lagu soo barbaariyey oo lagu soo koriyey oo ilaahay ku ilaaliyey hooyadaa laguu diyaariyey iyo aabbaha way ku soo koriyeen xoog baad yeelatay duma jacala min bacdi dacfin quwa awood baad yeelatay labaatan baad gaadhay soddon baad gaadhay afartan baad gaadhay oo adigaa xoogga inta yeeshay isqaadqaadaya oo waxa weeye dadka ku tumanaya oole qof walba anaa saan raba ka yeelaya hee ogow hadde maanta haddaad xoog badan tahay in laguu celinayo min bacdi quwatin dacfan wa shayba ka bacdi baa waxaa la isku celiyey gabow iyo ciro waa adigaan soo gotay waa adigaan u shaqaatay waa adigaan dhabarkii ku soo qalloocday gacmihii jilceen la leemoonaya oo waxa weeye gacmaha saa u ruxaya oo waxa weeye aan tabar lahayn oon geedkaa gaari karin oo cagihii cuslaadeen yaa maujeedaa waatuu mid shaaciroo gebiyaye waxa uu lahaa gacmihii aannu waramada inta ku qaadno libaaxa aannu dhunta ku dhufan jirnay maanta qalin ma qaadi karno gacantii waa ruxanaysaa oo qalinkii ma qaban karto haye shaacir kalena waxa uu lahaa ka gebiyey marba haddaad siddeetan sano gaadhid hadda waxa weye khalaas waxa weeye waa kuu dhammaatay oo waxa weye da'da haddaa gaadhid marka min bacdi quwatin dacfan wa shayba halkaa ayaa la tilmaamaya marka wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi falaa caa'idun daka shabaabu aladii madaa dhallinyaranimadii tagtay ma soo noqonayso walaa zaa'ilun hada almashiibu ciradaana ma baaba'ayso waatuu shaacir kale lahaa layta ashabaaba yacuudu yowman fa ukhbiruhu bima facala almashiibu allah haddii maalin ay soo noqon lahayd dhallinyaranimadii oan uga warrami lahaa waxa ay nagu sabaysay cirada iyo gabowgu sida uu noo galay aan uga warrami lahayn laakiin leyta waa litamanii ma soo noqonaysa wey marka fursadda maanta aad haysatay qof walbow ka faa'iidayso gabow baa ka dambeeya waxa weeye aadan waxba qaban karin wey idan saasuu marka wuxuu ahaa imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala nin zaahid ah oo cibaado badan oo taqwo badan oo waxa weeye cilmi badanoo dalabulcilmi ku mashquul hadduu adduunyo ku mashquuli lahaa waxaasoo kutuba kama uu tageen sidoo kale badrul cayni marka uu turjumada u samaynayo waxa uu leeyahay wuxuu ahaa imaam qudwah mid lagu dayduu ahaa ahlu tafsiir walmacaani ayaa waxa weye marjic uu u ahaa intahat ilayhi waxaa ku dhammaatay buu yidhi macnaha oan cidiba uga dembaynin imaamnimadii xagga xadiidka xagga taariikhda xagga tafsiirka inuu ahaa imaam waxa weeye mufasiriintoo dhan imaam u ah taariikhda waxa weeye imaam ku ah ayuu ahaa buu yidhi oo waxa weeye xagga marka xagga laga hadlayo tafsiirka iyo waxa weeye maaragtay xagga taariikhda marjic aad iyo aad u qayma leh oo cadiima wey sidaa daraaddeed ma jira maanta qof tafsiir akhrinaya oo yidhaahda tafsiir baan akhrinayaa ilaa wuxuu u baahan yahay waxa weeye kitaabka ibnu kathiir inuu daraaseeyo mid taariikh ka hadlana ma jiro ilaa wuxuu u baahan yahay albidaaya waannihaaya inuu dib ugu noqdo oo taariikhdii oo waxauu ibnu kathiir diyaariyey uu fiiriyo oo waxa weeye uu marjic ka dhigto ayuu u baahan yahay calaa kulli xaal markaa qodobkaas aynu soo koobayno culummadu saasay u ammaaneen culummadii ka dambaysay ilaa mucaasiriinta ilaa hadda sheikh kastoo aad weydiisay imaam ibnu kathiir wuxuu ka markhaanti kacayaa inuu ahaa imaam min a'immati ahlisunna imaam aad iyo aad loogu kalsoonaa oo caqiidadiisa iyo manhajkiisa iyo tasxiixiisa iyo tadciifkiisa lagu kalsoonaaday ayuu ahaa insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaan kusoo koobaynaa hal qodob baa inoo dhiman oo ah wafaatuhu aan ugu dambaysiinayno marka uu dhintay raximahu allahu tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin